الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal casharka intaan bilaabin in yar baan kolley umuuro xalayna soo maran in yar ku yar laabmaya ma aha arrintii dee kolley macnihii taasi way noo yar dambaynaysaa waa adugu laba arrimood oo dee bal wixii dee waa kolley in la isku yar baraarujiyaa umuuro mudan haddii dee wax ayba aan intaa ka ziyaadsan baan arko midi waxa weeyaan kolley raqan baa idin yaala waa xadiidkii ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ibnu abi mulayka uu inoogaba warramayey waxaa kollay riwaayadii hore kuba timi waanu labadiisa riwaayata hore dhammaadkeedaba faqumtu fadakaltu calى caaishata faxadatuha bima qaala ibnu cumar waan kacay dee kollay siyaaqa hadalka nin baa watay ibnu abi mulayka watay inoogana warramayey ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo bal xadiidkan imaka kollay baabkuba uu baabaysan yahay iyo wixii kuba tacalluqsanaa marka markii uu sheegay ibnu cumar xadiidkii uu wariyey ibnu cabaasna uu sheegay isaguna qisadiisii iyo bal sidii cumar iyo bal markaa arrinteed ayaa wuxuu yihi faqumtu fadakaltu calaa caaishata dee siyaaqu si u socdo muslimna imaka saa uu yaalo inay raawi baa hadalka wataye ruuxan kacay ee caaisho u galay ee u sheegay wixii ibnu cumar yidhi waa inuu ibnu abi mulakey waana sidan kusoo laqbiyey waana sidaa siyaaqan muslim yahay ama daahirkiisu cibaaradu si inoo keenaysa wey kolley bal shuraaxdii kitaabkana intii aan karayey waan u laabmay waa maanta ahaan waayo meesha yar waxaa yar i meesha jira waktigan makaa la joogay caaishana maka may deganayn waana wakti dambe oo waktigan ibnu ab ibnu masalan cabaas uu dee indhaala ayo iyadna walow dee bilowyadii malaa waktiyada ay dhimanaysay baa indhabeelkiisu ayo waktigan dee la hagayo uu indhabeelo waxaa la arkaaba caaisha inaanay noolayn oo waa ishkaal yaro sidaa soo jira ii muuqday ayaa bal keenay tatabuc markaa shuraaxda intii aan u laabmay intooda badani iyagu hadalka may soo qaadin ba khaasatan qaadiciyaad oo kale iyo ikmaalkiisa ikmaalu ikmaalkiisa oo kale suyuudi diibaajkiisa in shabir isna kitaabkiisa fatxulmulhim la yidhaha waa intii aan arkay horta qolooyinkaas may soo qaadin labadan sheekhe mandiqadeena ahaa ee weliba labadooduba nool yihiin ee labadaba kitaabka sharxay weliba sharaxyo ka badan intii shuraaxdii hore oo dhan ka waaweyn oo ka waasaxsan moxamed amin alharari iyo moxamed cali aadam nina waa oromo nina waa reer wallon mid kitaabkiisu waa dhan yahay labadooduba uu dhan yahay midna uu soo wada baxay alkawkab ulwahaaj waa sheekan lamyatafcalkana sharxe reer omr omaromo oo lix iyo labaatan mujalad ayaa cibaaradiisu markuu halkan qabanayay dee san daahirka siyaaqu yahay buu isagu caddeeyo qaala bnu abi mulayka ayuu kuba sharxay sida kalena maxamed cali aadamna kitaabkiisu uu ka badan yahay kiisaba ee laakiin weli dabacaadkiisu ismay gaadhin kolba inbuu soo saaraayo marka ilaa toddoba iyo labatankii mujalladii horaa soo baxay malaa lixna way dhaweyd waxa weeyaan isaguna dee siyaaqiisu taas buu ahaa bal kolley ama mabay soo qaadin ama waa san daahirka siyaaqu yahay kolley waxaan kaloon arkay nin masri oo muuse shaahin lahin la shaahin laashin baan umalay inuu taas yahay oo kitaab fatxulmuncim la yidhaha le kolley waa nin doctooro oo dee mooye imika inuu nooliyeen kala war uma hayo laakin kitaab mujaladaad waxoogaa ay ku madbuceeyeen isaguna weeye ayaa wuxuu isagu yidhaah waa cibaaradiisii haddaan eegno faqumtu fadakaltu ictiraad buu ka dhigaa in hadalkii cabdullaahi ibnu cabaas baa socday in intani masalan inay tahay dee hadalkii ibnu abi mulayka qisadiisu socotay ictiraad oo kale ibnu cabaas inay tahay aanay ahayn ibnu abi mulayka ee ruuxan yidhi faqumtu fadakaltu calaa caaishata faxadatuha inuu ibnu cabaas yahay riwaayada dambena way noo iman doontaa markuu cumar kaba maqlay ee cumar wafaaday dabadeed inuu caaisho weydiiyo taa waa ta cumar bay ahayd laakiin tan cumar waa ishkaal miyuu markaa ibnu cumar ay kulmeen usan yidhina caaisho u tagu weydiiyey waa wax dee meeshii ishkaaliyadna kaba iman kare bal waxa jiru maan sheegaya kolle waa umuuro u yar bahan mala taxari taxari reer xafn xajana fatxulbari waxa weeyaan walow siiqadani tii dee muslim ay ahayd wuxuu yidhaahaa walow daahirka uu hadalku uu keenayo inuu ibnu abi muloka yahay haddana ibnu cabas hadalkii weeyaan oo waktiga cayshaba may noolayn dee waktigan dambe qisadani dhacday bal marka waxaan leeyahay waa arrin yar ishkaal laho iyaduna markaa ma cumar iyo ibnu cumarba labadoodaba ibnu cabaas miyuu wada weydiiye wax la isweydiin karo labada waqti oo aada u kala fog isagoo taa ogaa tan kalena miyuu weydiiyey mise waa taa cumaru uun e dee ruwaadii un baa tan u siyaaqeeyey bal waa umuuro u yar baahan malaa taxari intaa ka badan ee bal waxaan eegay shuraaxdii aan arkay iyo xataa in sheekhan raxiiqa leh kitaabkiisa munat lmuncim isagu muu taabanba de waa kitaab aada u kooban siyudina isagu waaba aad bu u kooban yahay oo wax weyno uu soo kordhiyaa ma jirto meel meel mooye isaguna diibaajkiisa bal waxaan leeyahay xafnu xajar ba hadalkiisu wasankaa leeyahay oo umuurahaasna ku cileeyey ninkan doctorki isagu waxaaan leeya hadalkaa xaafid buu markaa tabac u yahay qoloyna waa daahirka siyaaqay ku socdeen labada dhinac bay ishkaal baa jira bal ishkaalkaasi wuxuu yar baahan yahay baan filayaa khaasatan waktiga caisha miyay joogtay haddii la yidhaha ibnu abi mulayka waktigaasba miyay noolayd maka miyay joogtay haddii ibnu cabas la yidhaahna de waa ka cumar ba ay markaa weydiiye horeba mar dambu haddana dib ugu laamayo beri ka dambe siduu su-aasha weydiiyey talabaadna markan u indhaal ah de miyuu odhanayaa waan kacayo waan galay oo taas oo kale isaga la hagayayba bal waa umuuro u yar baxan leeyahay taxari u baahan weli aanan wax jazimin lakin bal waa umuuraha jira ishkaalka jira oo kolley daahirka siyaaqa muslimna waa tan lakin ishkaalkaasaa jira arrinta labaad en doonayo kolley inan dee markaa iyadana waa baraarujin ba iga taxa leta waxaan ka soo hadlay lafdiga bidc xadiidkii inoogu horreeyuu ahaa lafdiga bidcu dee waxaan luqaduba siday keenayso bal xadiis baabu ku yimi waa saddex ilaa sagaal afar ilaa sagaalna waaba la yidhi adigu toban wixii ka hooseeyena barhkood way yidhaaheen lakin hadalkaygaan kusoo daray markii tobanka wixii ka hooseeyaa loo isticmaalaa tobanka ilaa labaatanka inta udhaxaysana waa loo isticmaalaa ee waxa ka sarreeya looma isticmaalo walow aan idhi qolooyin iyagu taa baneeyaa way jiraan sababta waxa weeye hadalkaas ama arrinkaa iyo waxyaalihan kaba soo hadlay waa sida almisbaax lmuniir kuba sugan waa kitaab luqo aad iyo aad u heer sarreeya ma weyna kitaabku asalkiisu waxa weeye kitaab sharaxa raafici ee uu wajiiska khazaali kuba sharxey fiqiga shaaficiya ayaa wuxuu dabdinaya wixii luqaadee ku yimi lakin kitaabkaa luqadee gaar loo isticmaalo qolo kasta ama isticmaasho isagoo asalkiisu kitaabkaa luqadiisa ahaa ayuu noqdayba waayo almisaax muniir waa waa de fi tafsiri gariib shaafici kabiir ba lakin waa kitaabkaa dee kitaabkii ka hadhay sababta waa luqadan oo waa kutubta muctamadka ee markay noqoto luqo waa sida uu yihi oo kale shuraaxda qaarna ay sidiisa usoo naqliyaan lakin waxaa maanta un dee si sudfa igu soo baxay taxriir ama baxhi uu leeyahay sheekh la ydhaha nasiruddin ibnu nasiruddin baan ujeedaa oo waa nin macruuf ahaa kale dabaqadii xaafid ibnu xajar iyo ahaa isku waktina ay ahaayeen lakin reer sham ahaa xaafid ahaa kutub kala duwan loo kutubtiisa wixii ugu dambeeye la madbaceeyey jaamic اlasaar kitaab uu ku magacaabo rasuulka ilaahay siiradiisa iyo mawlidkiisa iyo waxyaalaha ilaa sideed mujalad lagu madbacey iyadoo si fiican loo taxqiijiye marka wuxuu leeyahay ris ama manduumo la yidhaaho badiicat lbayaan wuxuu ku nadmiyaa dadkii xufaada ahaa saxaabadu kasoo bilaabaa ilaa qarnigiisii laga soo gaadhayo kun iyo laba boqol iyo ziyaada sida tadkirat xufaadke lakin waa nadmi oo dhimashadoodana xuruuftan markaa ama xisaabtan jumalka arifbad abjadka ah uu kuba sheegayo dee hab aada iyo aada u heer sareeya waanu sharxay oo kitaab wuxuu ku sharxay tibyaan lagu magacaabo ayuu kuba sharxay oo dee tibyaan libadiicat lbayaan saddex mujalada lagu madbiceyey dabca aad iyo aada ufaakir oo fiican ayaa lagu madbiceyey marka isagoo dee kolley nin xaafida ayuu dhimashadiisa ka hadlayay laftiga bidci baa soo galay laftigii un buu dabagalay oo ilaa dhowr safxo sho hadalkan dee misbax anigu misbax baa iigu sareeye lakin صaxaax baa le jawahar markaa jawahari kitaabkiisa صaxaaxee luqada ayuu sheegtay inaan wixii labaatan ka sarreeya aan laba isticmaalayn buu anfiyey tii buu isagu ka daba tegayey uu lahaa isaga cid nafyiga ugu horreysay ma jirto waxaanu soo ururiyey nusuus kala duwan oo barkood aynu kusoo marnay axaadiis kitaabkaba sida xadiidkii alimaanu bidcun wa sabcuun ama bidcun wa situun iyo axaadiis kala duwan saddex safxo in kaba badan isagoo dee luqadiina dabagelaya oo le waxaan u dheereeyey kitaabkiisu meelaha uu koobi jiray ee waxaan u dheereeyeyba nuxaadii waktigiisii ayuu leeyay dad baa ku kadsoomay saa uu jawhari ama saxiixiisa ku sugan oo anfiyo leh wax kale looma isticmaalo waana san dee misbaxulmunirna kuma sugano bal waxaan leeyahay khulaasada kalaamkiisa waa kulaam dheero dee uu dheereeyey ilaa saddex afar safxay kitaabkiisa qaatay isagoo luqaadi bal axaadiistii khaasatan uu tatabucay kuma soo arooriyo meelahay ku kala suganyina sheegaya lafdigoo afsaxulbashar uu isticmaalay oo uu isticmaalay intaa wax ka badanoo bal marka waxaan leeyahay arrintaa xalay walow aan sheegay in dee cid intaa ka siyaadsanna ay jirto oo culimada qaar ay taa kuma tegeen lakin hadalkii si waxa luqada taasi ay u badan tahay janibkaasi inu ka raajaxaye waa wax dee bal masalan aan arrintu taa ahayn imaamkaas markaan arkay kalaamkiisa iyo taa uu leeyahy jawhari ba cid ugu horreysay luqawiyiinta anfintaas mama jirto intaa lama anfiyo bal markaa tana way jirtaa wax ka badanna waa loo isticmaalaya waa taa axaadiis kala duwan may kusoo ararto bal markaa arrinkii ahaa xalay ee ahaa lafdiga bamce toban iyo ilaa labaatan baa loo isticmaalaa wixii ka badan looma isticmaalo taasi waa wax kutubta luqada sida misbaaxa iyo saxaaxa jawhariya ku sugan waana taa bal marka la eego dee nusuus kala duwan oo barhkood kitaabkeena ay kuma sugan yihin ay taa ka duwan tahay oo bal markaa waxaan leenahay may intaba way jirtaa wey waa la isticmaalaya waa faa'iidadu dee maanta sidfun bay igu soo baxday anoo kitaabka daalacanayay dee waxay noqotay xalayna casharkay ku jirte markaa wixiina way duumayaa dadkiina si kalena waa waana lala kala tegaya dee goor culimada waran jira haddaad fatwo ku fatwooto oo fatwadii aad kaba laabatoo kale dee ruuxii baa xataa la ogeysiiyey inaad kaba laabatae bal markaa waxay noqotay in dee taas faa'iidana weyna weeye kitaabkuna waa kitaab saas oo in kun iyo laba boqol iyo ziyaado laba dumaruba dumarka kaga jira caaisha bintu abibakar iyo hujayma lawsamiy ayuu xufaad kama dhigay malaa xaafidad kaleba malaa mu helin isaga tiradiisa waana sida tadkirat lxufaadko lakin nadmi oo sharxanna hab yaroo aada u fiican oo midkiina aanu dee dhawr sadar ama safxa barhkeedba aanu kaba badinayn kolkolna dhawr uu ku jamcinayo rag badan oo raggan imaka halkan inoogu sugan wafayaadkooda iyo dhimashadooda ayaa ku sugan markaasuu tarjamo yaroo korabadna udhigaya dhawaana waa la madbacayaan filaya maka muddo dee laba saddex sanood oo waa madbacaysanya kitaabka walow nusada aniga masr baa laiga soo iibiyo dee kolley maka muddan haya ama sanad ma gaadhine lakin waayo markaan ogaaday baan dirtay bal waxaan leeyahay taasna waa arrin kaleo xalay inoogu sugan ee lafdiga badcisaa ku ogaada baabkiina way noo socdaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu taعaalى waxadaثna khlf bnu hishaam وaburabic الzahraniy jamiعa can xamadi qala khlf xadaثna xamad bnu zayd can hishaam bni curwata can abihi qala anahu qaal kolay sanadku waa dad aynu soo in badan soo aragnay khlf bnu hishaamna waa ninkan dee ikhtiyaarba qira'aadka ama quraada kaba mid ah casharada kaba mid ah ninkaasba weeye oo kollay horena aan tarjamadiisi iyo bal umuuro kuma tacaluqsana aan usoo maray wuxuu yihi markaa qaala curwa odhanaya dukira waxaa la hadal qaaday cinda caaishata caaisha agteeda qowl bnu cumara ina cumar qowlkiisii almayitu yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhim almayitu maydka yucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi calayhi oohinta ehelkiisa ay xadiidkaas oo ibnu cumar dee waa xadiis marfuuce ma hadal isaga uu xaggiisa kala yimi ayuun baa caaisha agteeda lagaba sheegay faqaalat waxay tidhi raxima allahu abaa cabdiraxmaan dee waa nooc ay leedahay arrinku saa ma aha khad abaa kaba dhacay tiibay sawdiya iyo tamiid ugaba dhigan saatan xalay soo maray allah u naxariista abaa cabdiraxmaan waa kunyadii cabdullahi ibni cumar samica shay-an shay buu maqlay waxbuu maqlay oo falam yaxfadu sidiisii umuu soo wada qaban ee basharna kolley ilow iyo qaladmo waa ka dhacaaba weeye inamaa marat arrinku saa may ahayn uu usoo naqliyaye marat waxa soo martay oo calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay janaazatu yahuudiyin ama jinaazatu yahuudiyin ruux yahuudiya maydkii iyo nacshigii baa la soo mariyey walxaal hum yabkuuna calayhi ay u ooyaan dadkii dee waa kuwii madiinana deganaa ee ay u ooyaan dadkii waday faqaala wuxuu yihi antum tabkuuna macnaa idinku waa ooyeysaano way ooyaan weeye wainahu la yucadabu iyaguna waa kuwan u ooya isagana dhib kalaba haysato oo dembigiisii maha oohintoode dembigiisii baa loo cadaabaya bal tana waa ta'wiil kale oo caaisha bal masalan umuurihii ay xadiiskan ku celisay ba ahaa taas xadaثna abu quraybi qala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi qala anahu qaal dukira cinda caaishata caaisha agteeda waxaa la hadal qaaday oo la xusay ana bna cumara cabdullaahi bni cumar yarfacu inuu kor yeerayo oo ila nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay u kor yeerayo ina almayita yucadabu fii qabrii bibukaa'i ahlihi calayhi faqaalat waxay tidhi wahila macnaa uu qaldamay macnaa halida wasnan wamacnan ayuu noqon wahila iyo whalo wahala haddii la yidhaahana ilowgana wuu u yimaadaa fazaca iyo argagaxana waa u yimaadaa bal markaas uu qaldamay oo qalad ayaa ka dhacay ibnu cumar hadduu xadiiskaas rasuulka ilaahay ka wariyey inamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam saa rasuulka ilaahay uma odhane wuxuun baabuu rasuulka ilaahay yidhi inahu la yucadabu waa la cadaabayaa bikhadi'atihi gefkiisii ayaa loo cadaabayaa aw bidembih waa shakuntane waa dembigii uu galay baa ruuxan loo cadaabayaa wa ina ahlahu ehelkiisuna layabkuuna calayh bal isagoo isagii waa cadaaban yahay markaa maaha oohintoodee waa dembigu galaa loo cadaabayaa wa inahum iyaguna wa ina ahlahu layabkuuna calayhi iyaguna way u ooyayaan al'aana imaka ujeeddadu waqtigana ay ooyayaan cadaabkiisa dembigiisa loo cadaabayo unbaaba dee iswaafaqsanyiina maaha in oohintoodan loo cadaabayo wadaaka kaasi waa qowlkiisan ama khada'iisan badhaho dee iyadu say u arkaysay mislu qowlihi wuxun buu laba mid yahay xagga marka la eega khada inuu kana yahay qowlkiisii uu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qaama waa istaagay cala alqaliibi goofkii waa dee waa ceelka ambiyabaa lahayn oo qaliibkii yowma bedrin maalintii beder buu isdul taagay waa qaliibkii wa fiihi walxaal fiihi qaliibkaa dhexdiisa qatala bedrin min almushrikiina dadkii beder lagu laayo gaalada ay kuma jiraan oo waa markii dagaalkii dhammaaday laba cisho uu joogay rasuulka ilaah maalintii saddexaad buu isagu ceelkii halkii lagu guray kuwoodii sanaadiida ama dhammaantoodii oo kuwoodii madaxdoodii lagu guray intoodii badnayd ayuu rasuulka ilaahay dul joogsaduu dul yimi faqaala lahum wuxuu ku yidhi maa qaala wixii uu yidhi oo maxay ahaa inahum la yasmacu de waa hadalkii isagoo hebel ruux ruux ugu yeedhay oo yidhi bal markaas ma hesheen wixii rabbigiin idinku ballan qaaday anagu waanu hellay wixii rabbiga iyo noogu ballan qaaday taas buu yidhi isagoo waliba mid mid magacaabay ya fulan ya fulan ya fulan lahaa markii rasuulka ilaahay la weydiiye la yidhi maxaad kala hadlaysaa dad dhintay oo baktiyey oon kuma maqlahayn na wuxuu yidhi idinku kama xagga maqalka ugama maqal badnin way imaqlayaan inahum layasmacuuna way maqlayaan ma aqulu marka waxay leedahay caaisha tanna sidaas u wariyay ibnu cumare waqad wahila tanna halida weeye waa qaldamay tanna waa qalad isaga kaba dhacay eh inamaa qaala rasuulka ilaahay halkaasna wuxuu yihi inahum layaclamuuna way og yihiin anamaa kuntu anamaa kii kuntu aan ahaa aqulu mid ku yidhaaha lahum iyagoo wixii aan ku odhan jiray xaqun maanta dee cadaabkii bay la kulmeen oo inuu xaq yahay waxa ay diidayeen ay markay noolaayeen ay inkirayeen inuu xaq yahay ayay garanayaan taas buu yidhi laakiin way maqlayaan mu odhanoo dee may maqlahayn rasuulka ilaahay hadalku markaa laha waa say iyadu wada tidhi uma qaraat waxay akriday iyadoo xujaysanaysa innaka laa tusmicu lmawtaa aayadda qur-aankaa macnaheedu yee adigu ma tihid ka maqashiinaya dadkii dhintay mid wax maqashiinaya ma tihid iyo ilahay qowlkii bay akriday wma anta bimusmicin man fi lqubuur wama anta adigu ma tihid bimusmicin ku maqashiinaya man fi lqubuuri cidda xabaalaha ku sugan hadalkaaga ku maqashiinaya ma tihid taas bay aqriday bal in kollay weli waxbaa inoo yar dambeeya laakiin inta dambe dee macnahan kama baxayso wixii riwaayaadka xadiidkan ibnu cumar iyo arrintan caaisho iyo kaba harsan bal xadiidka muqiirana waa macnihiisun buu leeyahay imanka kollay waa tii ilaa xalaytaan kuma soo jirnay waxaanan aragnay ibnu cumar iyo aabihii cumar ibn اlkhadaabba inay wariyeen ay rasuulka ilaahay ka wariyaan salawaat ullahi wasalaamu calayh maydka in la cadaabayo oo oohintan loo ooye ehelkiisa ooyaan loo cadaabayo taas way ka wariyeen rasuulka ilaahay bay inooga wariyeen welibana xadiid muqiirana waa inoo soo socdaayo isaguna saxiixa inoogu sugan oo ah dee isaguna macnaha kuba yimi oo isaguna kitaabkan saxiixa ah inooguba sugan kolley oo muslim imanka saxiixiisa inooguba sugan waa inoo dambeeyaan kolley riwaayaad kale iyo dad kaleo iyaguna macnaha wariyena way jiraan laakiin caaisha waa tan oo iyadii way insan xadiidku inuu yahay bay inkartay kol iyada waxay ku tirisay horta iyaga khada iyo nisyan kaba dhacay inuu yahay dee been ay sheegeen inaanay ahayn haddaba laakiin khada iyo nisyaankaa kaba dhacay iyagii kuba tilmaantay luqaada qaarkeed xataa ta'wiilaadkeeda iyo siday ku xambaartay xadiidkani waa kala duwan yahay oo iyada mar waxaan kuba soo maray iyadoo tidhi rasuulki ilaahay wuxuu yihi in alkafira yaziiduhu llahu bibukaa'i ahlihi cadaaban waa riwaayada ibnu cabaas gaalka ilaahay wuxuu u ziyaadinayaa ehelkiisa ooyintan ay ooyaan buu cadaab u ziyaadinayaa taasi waa mid iyadoo hadda xadiidkan kaga ku caaridaysa xadiidkan aan hayno awqaada qaarkeedna waaba tanoo riwaayaadka qaarkood ay nooguma sugnayd inay tidhiba arrinku saa muu ahayne rasuulkii ilaahay xadiidku sabab buu lahaayoo janaaze mayt ama maytim yahuudiyeed baa la soo mariyo wuxuu yihi iyaguna way ooyaan isagiina waa la cadaabaya isagiina waa la cadaabaya de waxaanay iyaguna ay xujaysatay u xujaysatay tan bal xaggan ah labadan aayadood ay aqridayba u xujaysatay horta iyada bal marka la eego caaisha dee imaka ibnu cumar iyo cumar iyo muqiirat ibnu shucba haweene qayla bintu makhrama la yidhaha iyo qolooyin kaleba horta xadiidkan way wariyeen oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh way ka wariyeen oo waa waana wax ka sugan waa wax ka sugan weeye oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taasi waa inoogaba sugan yahay taas weeye arrinta caaisha markaan eegnana horta mid baa jirto caaisha habeen kalena waan soo yar sheegnay kolley halkanun maaha istidraakaad badan bay lahayd cala asaxaaba oo cumar ha noqoto tan iyo meelo kaleba ibnu cumar ha noqoto abaa hurayra ha noqoto xataa abaheed meelahaba noqotee saxaabo kala duwan taasna ay keentay inay a'imada qaarkood ay umuuraha isu geeyaan ay ururiyaan oo malaha kutubta lagu ururiyay halkaaka ugu ahamsan de waxa weeyaan waa kitaabka sarkashileyeen horeba u sheegnay la yidhaaho alijaaba fi ma stadrakathu caaishatu cala asaxaaba taas weeye marka hore caaisha iyo arrinteeda iyo fadligeeda iyo tarjamadeeda uhoreysiiya ilaa afartan khaasiyo oo khasaa'isteeda kaba mid ah iyo miisaadkeeda ama fadaaisheedu sheegaa markaa dabadeed buu xadiis xadiis kuwani uu kaba mid yahay ayuu usoo dhigtaayo de waaba kitaab taas kollay suyuudina waa soo ikhtisaariye laakiin kitaabkuba waa dee kitaab imanka madbuuca kitaabkiisaas waxyaalaha ay bal matalan dee iyaga ictiraadkeeda ama istidraaggeeda saasaas u ahaa awqaada qaarkeed markay aragto haddii xadiidkan la wariyey iyo qur'aanka daahirkiisu ay mucaarada kaba dhexaysa ama daahir qur'aan laisleeya waa caaridaya taasay ku caaridaysay xadiidka iyadoo dee qur'aankan daahirkiisiiyo wuxuu keenayo hadday u aragto ama uu keenayo daahirka xadiidku iyo inuu waxa qur'aanku sugayo de ama si kale adigu uguba xadiidka uu keenayo taa way ku caaridaysay waana suuradan imika aan hayno awqaada qaarkeedna xadiid kaloo iyadu haysay bay xadiidkai u bandhigaysay kollin waxa weeyaan bal dee luqad iyo wixii ay kuma taqaaneen xadiidkii uma bandhigayso kollay awjuhda iyo taas laakiin taas waxay tilmaamaysaa un horta waa malakada naqdi ay lahayd iyo aqoonta aad iyo aada u sarraysay lahayd bay tilmaamaysaa waxyaalaha isdiraakeedkeeda ee waxyaalo iyadoo ay kuma toosayna waa jireen oo xaggeeda uu raajixa ee umuuro aanay xaggeed jaanibkeedu raajixayna waa jire bal horta isdiraakaadkeedi iyo taasba weeye ama taas kole waa waxa keenay in dee khudu shadra diinikum can hadi lxumayra waa xadiis aan asal lahayn maan waa mawduuca waxyaalahaasi ay yimaadaan oo waa aqoonteeda ay lahayd iyo taas in waxyaalaha mawduucana la raaciye bal adugu kitaabkaasna waa kitaab kolley madbuuca oo aan sheegayo in kolley ka suyuudi maan argay lakin waa ka sarkashi oo de waa kan anigu war uhayo en arkaynen ama aqriyeyba haddaba bal markaa caawa markaynu eegno arrintan ay imaka ay xadiidka ku radiday way yar kala duwantao kol waxaa xadiidkeeda kuba yimi ibnu cabaas suu kaba warinayo kaafirka ayaa ilaahay u ziyaadinaya ayuu ugu ziyaadinayaa oohinta loo ooyo cadaab taasoo kale waxaaba la odhanayaa dee wixii ay meelahan kale ku anfiyeysay bay tani sugaysaa oo arrinkani kol haddii gaalkii cadaabkiisi uu gaalnimo ku mutay mooyaane oohintana cadaab loogu ziyaadiyey ohintana cadaab loogu ziyaadiyey de marka waa iyadiyo in waxa weeyaan bal cadaabkiisii cadaab ha loogu daray kol hadday oohintan sababteed aanu ficil ku lahayn ay tahay waa noocan xadiidkani wuxuu sugaya oo kale ayaabay riwaayadaasi keenaysaayo si ay bal matalan riwaayaadkeeda ama ridmideeda kaliya ictiraadkeeda kale yahay tani ma aho dee haddii ay cadaab la ziyaadiyaa meeshu yimaado cadaab kale oo aan ziyaadaba lahayn haddii ruuxii laguma cadaabo marka wax farqiga udhaxaynaya ma jirtaa la odhanaya sida daawud iya yidhaahda halkan taasi waa mad marna waa tan tiriba arrintu dee waa ruux khaasay ka warramaysay ruux yahuudiya oo uu arkay rasuulku oon tan loo cadaabayna laakiin dembigiisii kale loo cadaabayay taas baa iyada kolla ay tidhi marna aayaadkan bay xujaysato markaa taasi waxay keenaysaa suu xaafid xajar yidhaaho ta'wiilaadkan caaisho horta xadiidkan radia allahu tacala canha wa ardaha way kala duwan yihiin waxaanay dee meesha inoogu sugan oo ay taasi ina dareensiinaysaa uun xadiidkan xadiid kaleo haysay oo rasuulka ilaahay ay ka maqashay oo kan markaa la yidhaha ama uu nasakhayaa ama uu caaridayo waa ka xoog badan yahay ama uu khaas yeelayaa meeshii ma jirto ee waa cumuumaadkan qur'aanka oo kale iyo dee umuuraha ay iyagu sidaa ufahamtay unbaa horta radinteedu ay tahay waana tan dee ta'wiilaadkeedu ay kala duwan yihiinba xagga marka la eego aayaddan gaar ahaanteeda inaka laa tasmicu mawta iyo xadiidkan ay wariyeen cumar iyo ibnu cumarna iyadu iskama hor imanayaanoo ee ilaahay subxaana watacaala wuxuu anfiyey halkan bal ruux dhintay inuu rasuulka ilaahay uu noqdo ka isaga wax maqashiinaya ee haddii ilaahay subaa lakin dee taasi waa maqashintii isagu taa awoodu ma laho ma maqashin karayo lakin arrinku muxuu yahay ilaahay baa a ka maqashiinaya sawamaa ramayta id ramayta walakin allaha ramaa ilaahay baa a kii sawdkiisan gaadhsiiyey ay maqleen yaani jawaabiba karinba dee kollay nusuus kale waata inoo timi maydku markaa laga dareeraya inuusan qadhii maqlayo kale bal dee salaamta la salaamaya taas iyo waatay waxyaale uba yimaadeen oo si wax maqal kale jiro ama nusuus kaleba iyo waxyaalo kale inoo jiraanba oo haddaba ilaahay isaga ah ka maqashinayo rasuulka ilaahay ma maqashinayo marka haddii taa la yidhaahana xadiidkii iyo tani isma caaridayaan in xadiidkan kale khaasatan beder dee inahum la yasmacuuna de ama wama anta bimusmic man fi qubur waa taas oo kaleo adigu ma tihid dadka xabaasha ku sugan ku maqashiinaya ha inagu ma maqashin karno rasuulka ilaahayna ma maqashin karahayn lakin de markay ilaahay iraadeeyo waa maqashiinaya oo dee taas dhawaaqiisii rasuulka ilaahay waaba gaadhsiiyey oo baltaa weya waa marka waliba man fi lqubur iyo almawta iyo daahirkeedan lagu fasirayn majaaz lagaba dhigin in loo jeedo gaaladii baa dadkaasoo kale ah markaa dee qabal maqal ay wax ku intifaacaan ba adiga kuma maqlayaan oo adigu ma maqashin karaysid haddaan taa laguma fasirin oo laguma fasiray bal artu markaa waxa weyan caisho horta raddigeedu taa weeye aayaadka xadiidka kama hor imanayaan lakin arrin baa jirta oo ah walaa taziru waaziratu wasra ukra ay xujaysatay naf iyadu waazir oo marka horeba waaziriy inaanay naf kale dembigeed xambaarayn oo ruuxna ruux kale oo dembi ruux kala galo onu sabab kulahayn waxba kulahayn in loo ciqaabo taasi dee sharcigeenii kuma sugna oo ruuxii looma qabanayo markaa xadiidkan aan hayno iyo bal aayadaas iyo umuurihii taa ku yimid seebaa lagu jamcinaya baa taala iyo bal sida lagu jamcinayo umuurahan ay caisha daliishatee maaha xagga ismaacee waa ta hore walaa taziru waasiratu wasra ukra oo kale seebaa lagu jamcinaya kollay awjuh kala duwan bay culimadu sheegaan ee awjuhdaata ugu raajaxsanaya intooda badanna ay kuma tagaan waana tanawu iyo raximah llahu tacaala halkan uu horreysiiyo oo kale uu horreysiiyo jumhuur lculamaa waxay leeyihin arrinkani wuxuu ku xambaaran yahay ruuxii dee isagu kasoo qaado ficilkiisa iyo caadadiisa i waxa tani ahayd dhaqan bay u ahayd in loo baroorto taasoo kale ama dee isaga wax dhaqan oo meeshiisa lagu sameeyo uu ku dardaarmay oo ehelkiisiibuu udardaarmay inay u baroortaan si ay jaahiliyadii carbeedba yeeri jireen xataa cabdimualib baa lasoo naqliyey marka uu dhimanayay inuu hablihiisii shiri yihi bal maxay odhan laydeen haddaan dhinto mid kasta ay shicr ay tiriso wax fiican baad tidhaaheen uu yidhi oo kale darafat min alcabdi kollay bayd idin yaala idaa midtu fanciinii ama fancayni bima ana ahluhu washuqiya calaya ljayba ya binta macbadi wax caaday u ahayd oo ruuxii bal ku dardaarmay ama og ehelkiisu inay iyagu u barooranayaan ee markaa dabadeed aan usii usii dardaarmin waxaan uma diidin waa sabab buu ku leeyahay ama isaga dee sabab kule iyo tafsiirkii weyo kaa waa loo qabanaya waana kan axaadiisa ay kuma xambaareen oo lama sheegayo kaas weeye ama kii kale isagu dee walaa tazir waasirata wasra ukra baa imano bukhaari baa raximah llahu tacaala axaadiisan bu ama xadiiskan buu tarjamu udhigtaa markaasuu dee wuxuu dhigtaa bal meydkii oo lagu cadaabayo bibukaa ilahli ida kana min sunati waasuu yidhaha wa dee had iyo goor fiq lbukhaarina fi taraajimi waa markay caadadiisa taasi ay tahay dariiqadiisii iyo taa iyo aaba ahaydba markaasuu soo qaata laba aayadoodoo ilaahay qowlkiisii quwa anfusakum waalikum naaran oo ujeedo dee inuu ehelkiisa waxaan uga sii dardaarmo waxaan ka gooyay ahaydba taasoo kale ayaabuu sii qaadigu bal aayaddaasi aayad kaleu soo qaataa iyo me aayaddaas iyo xadiidkii ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati markaasaa markuu idhaha taas haddii de waa loo cadaabaya wuxuu ka dhigay arrinkaasu kuma xambaareen ruuxii ku dardaarmay ama caadadiisa waxaanay ahayd ehelkiisii markii hore kaba joojin waayey ee ihmaal xaggiisa ka yimi arrintani ay tahay kaa waa loo qabanaya haddii aanay taasi ahayn oonay sunadiisa ahayn buu idhaha arrinku wuxuu noqonaya sida ay caaisha tidhi walaa taziru waasiratu wisra ukraa buu noqonaya bal markaasi waa jamcin waanatay jumhuurulculamaa kuba tagaan qolayn ba waxay kuba jamciyaan xadiidka in arrintu ay tahay ruuxan waa la cadaabayaa oo ehelkiisa oohintoodaa lagu cadaabaya macnaa waxa lagu cadaab waxay leeyihin dee waktiga waa wakti kasabaas ay tahay marka ay dumarku barooranayaan oo kale maydkii way ammaanaan waxaasuu ahaa iyo waxaasuu ahaa waxaa jaahiliyada carbeed iyo say ahaayeenna maxay ku ammaanayeen ba dee geesinimadiisii ya murmil niswan iyo mutima awlaad iyo waxyaalo saasa kii dumarka ka dhigayay dee markaa carmalka oo kale odayaashooda intuu laayo ciyaalka agoomeynayay waxaasoo dhulka baabiinayay waxyaalahaas de wixiina waa wax dunuub iyada waaweyn o markaa ruuxa marka waxaan ay ku ammaanayaan baaba ah wixii lagu cadaabayay waxan waa wixii uu cadaabba kuma gelayo taas waa laydha waxaa kaloo iyadana xadiisna kolley waa kuma yimi arrinta ay kuma fasireen tacdiibkani inuu yahayba ruuxa markan ay wax la yidhaaha yaa kahfaayo yaa sanadaayo yaa cabdullah iyo waxaa dumarkii ay yidhaahaan dee waxaas ay yidhaahaan oo kale in isagii arrinkuma waa tawbiik buu noqon ama sida lafta xadiisku miyo lahzi ama darbi dee wax lagu dhufto oy malaa'ig kuma dhufato yidhaahaan anta kada ma adigaa saas ama adigaa kahfigeedii ama adigaa buurteedii ay ku tiirsanaysay ama adigaa waxan ama adigaa waxan oo wixii lalahaa ayaaba dee tawbiqaan iyo taas oo kale ayaaba xataa saxaabi bay qabsatay isagoo mala miir beelay halkan haweeney ka barooratay ay waxyaala tidhi ayaa markii uu soo miirsaday u yihi wixii aad tidhaahaba waa laigu odhanayay ma adigaa waxan u ah ma adigaa waxan u ah ayaa laigu odhanaya taas baamayn taasi axad asaxaaba marka bal taas oo kalena waa la yidhi oo ah arrinku ah waxaan isaga loogu barooranayo ayaa dee waa nooc tacdiib markaas waa nooc iilaamoo lagu xanuunjin ayaa dee lagu odhanaya maadiga san ahaa waa nooc tawbiikeed haddii aan dee darbi kalaba u raacin bal umurahana waa la yidhi bal taa waxaa leeyahay bukhaarina tarjamadiisu ahayd jumhuur culamana ay kuma tagaan ay leeyihin waa ruuxu wuxuu sabab ku lahaa isagaa ku dardaarmay ama waxan uu garanayay ehelkiisu inay samaynayaane kalamuu dardaarmin marka waa loo qaban laakiin ruuxii aan waxaaba ahayn isagii u dardaarmay inaanay baroorin ee loo baroortay iyada taas dembi kuma laha weyo walaa tazir waasiratu wisra ukra bal waa iyadoo talkhiis un kooban ahaan wey waxadathana abubakr yaqulu xiina tabawa-uu maqaacida min annaar xadiiskii bay inooga hadhsanayd hore kollay dee xaafid xajar raximah llahu tacaala kollay de waa kitaab sharaxa muslim iyadoo ay taimaad haddana falfibari in badan uu xataa shuraaxdii ugaba sii sharax badanya meelaha uu qabanayo khaasatan umuuraha caynkaasa ishkaalaad leh marka wuxuu yidhahaa xaafid yaqulu dan waxa le curwa xadiidkana uu warinayee curwa isagaa caisho ka warinayay waxaan uga jeedaa intan caddayn uu caddaynayo caaisha bal ujeedadeedii uu caddaynaya inahum la yasmacuuna maa qultan ay ay markaa iyadi waa taa kuma radiyaysa waxay tihi inahum la yaclamuuna anama kuntu aqulu lahum xaqun taas baa rasuulki ilaahay yidhi markaasuu leey yaqulu waa ujeedadeedii taas yaqulu wuxuu leeyahay curwa xiina markan ay og yihiin waxaa rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu isagu uu ku lahaa inuu xaq yahay ay og yihiin ama waa xiina waqtigay tabawa ama se wama ant inaka laa tusmicu lmawtaaba xiina waqtigay tabawa uu degeen maqaacidahum meelihii iyo manaasishoodii min annaari naar ay degeen markaas bay xaaladani tahay oo iyada haddaan inaka laa tusmicu lmawtaaba waqtigaasa markay ku sugnaadaan meelihii maqaacidoodii naar lama yidhaaho ee inta ka horraysa inay gaadhin ba halka aanay kuma sugnayn haddii bal matalan rasuulka ilaahay maqlaan isma anfeeyaane laakiin ujeeddadu wuxuu caddaynayaa un caaisha markan ay tay ula jeeday oo waktigan ay leedahay in ama arrintan weeyaan oo rasuulka ilaahay mawtaa inaanu maqashinayn oo marka ay kuma sugnaadaan ama ay ogyihinna wixii kuma lahaa marka ay kuma sugnaadaan maqaacidoodii naare lakin waxaan leeyahy yaqulu dan curwa leso xaafid bn xajar fi lxibaari inooguma sugan waxaanu ujeedaa un bal caaisho hadalkeeda iyo muraadkeedii inuu inoogu caddeeyo ay ula jeeday tan وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakicu qala xadaثna hishaam bn curwata بhda الإسناaد بمعنى xadيث أbي أسامة abu usama waa markan imika aynu kala soo baxno abu qurayb baa kaba warinayey abu qurayb baa kaba warinayey imikana abubakr ibn wakiic baa adigu abu usama abu usamana wuxuu kasii warinaya hishaam maantana wakiic baa xadiidkii hishaam ka warinaya haddaba wakiic xadiidkan uu hishaam ka wariyey wuxuu la mid yahay abu usama xadiidkiisa imakaan kaba soo baxnay lakin wa xadiisa abi usamata atamu xagga lafdiga xadiidka abi usama ka taabsan xadiidkan wakiic وxadثna qتaybaة بن سعيid عan malik بn anas فيma quri'a عalyh عan cabdالlahi بn abi bakri عan abihi abihi abibakr بn mحamed بn cmr بn xaزmi weeye horaynu usoo maray labadoodaba waa taabiciintii bay kaba mid yihin labadoodaba qaadi madiine ka noqde عan cmرةa بinti cabdالرaحman أnaha akhbarathu cmr bint cabd abubakr ibn mحamed u warantay oo waxay ugu warantay أnaha samcat caaشhaةa caaشha ina maqashay wadukira laha wlxaal dukira laha loo sheegay ana cabdاllahi bna cumara cabdاllahi bna cumar yaqulu inuu ku qowlayo ina almayita layucadabu bibaka ay bibukaai اlxayi faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi yakfir اllahu liabi cabdالraحman waa tawdi ahaan iyo tamiidhaan taas dee arrin bay soo wadaa ileeda malaha waxaan toosay baa kaba dhacay ama adaasu istiftaaxu weeye inahu isagu lam yakdib been ma sheegin oo arrinkani maaha been ka dhacday walakinahu oo uu been u ku talag dee uu isagu sheegay oo uu been ahaan u sheegay walakinahu laakina siya uu iloobay xadiidka sidiisii oo xadiidkii muu wada qaban weeye aw akhdaa oo dee kol waatana waxay leeyahay xadiidkii muu wada qaban oo qeybna uu maqlay qeybna waa kaba tegey kol dee si uu xadiidku aa si ka duwan buu u qabtay waaba taasoo kol waabay xadiidku khaas buu ahaayo way caam yeeleenunoo dee yahuudiya buu ku khaas aha umuuraha waa ta aan leyna waa taawiilaadkii caaisha ee na tusayey inay dee mucaaradadeedani inay qur'aanka ka dhaqaaqdiyo aayaadkaasi nas kaloo haysta aanu jirin haddaba waxay tidhi ina markaasoo nasiya aw akhdaa inamaa mara rasuul اllahi salى اllahu alيyه wasalam calى yahuudiyati yuka caleyha yahuudiyad looy loo barooranayo ayunbuu soo maro faqaala inahum la yabkuuna calayha wainaha la tucadabu fii qariha dembigeedi kalea loo cadaabaya iyaguna way u ooyeen taas buu yihi oo arrinku kaas buu ahay xadiidkii baanu si uu ahaa u qaban bay leedahay xadثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakic can saciid bni cubaydin الda'iye wa moxamed bni qaysin can caliy bni rabicata dadku waa dad aynu hore kitaabka inoogu soo maray qaala wuxuu yihi cali bn rabica awalu man shaksi kii ugu horeeyey oo niixa la baroortay caleyhi korkiisa bilkufati kufa qaradat bnu kacb qaradat bnu kacb aha malaa intii hore o dhan iyo sanadihii hore kufa markaa muddo dheer baaba la deganaaye waaba dee la ilaalinaya waciidkan kusoo arooray oo lama barooran jirin de ama haddii de malaa si hoose loo baroortana wax caama ee wuxuu leeyahay rux loo baroorto markuu dhintay waxa ugu horreeyey qaradat bnu kacb qaradat bnu kacb waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo ansaara weeye waana markii kuufa la dhisay waayo kuufa ahdigii cumar baa kuufa iyo basraba la dhisay markii dhulkaa la qabtay ee reer furus laga saaray waxa weeye dhulka ayaa markaa uu cm la degay saxaabadii de iyo dadkii futuxaad ka qayb galaa dhulka degay markaasoo dee haddana saqri bay noqoto markii dambena jihaadkii baa dhulkaa kasii socdo dee halkaasi waa la degay si inay jihaadkii halkaa looga sii wado marka dad buu diray cumar ibn اkhadaab dee magaalooyinkaa u diray dadka diinta bara markaa dadkii kuufa loo diray si ay dadka u bara diinta ayuu kaba mid ahaayo waa nin saxaabi ahoo dee la yidhaha uxudi ama iyo waaba joogay oo ansaara oo dadkaa loo diray baa halkaas halkaasuu degay bal waxaa la yidhaahaa dee waktiyadaa jihaadadu socdeenna waktiyadaas ra'yi magaalada la yidhaaho waana cahdigii cumarun ra'yi la odhanayo dee rag badan baa waxaa leeyahay imaka lama yidhaahe dee rag badan oo culimada kamida loo nisbeeyo raaziyiinta o dhan waxa raazi araazi la yidhaha meesha ay ka yimaadeena loo nisbeeyo waa ninkii furtayba uu ahaayo isagaa markaa ciidankaa hogaaminayay ra'yina magaalada dahra la yidhaha caasimada iiraan ayayba imaka dee qayb kamida un halkeedii ay tahay oo dee magaaladaasaa shamlisay markii hore iyadaa roonayd oo malaa dahraana taabac bay u ahayde markii dambe dee tadaa weynaatay oo dhexdeedubay adigu meelheedubay iyadubay kaba mid tahay halkaas ninkii furtay buu ahaa haddaba marka dambe uu dhintay oo dee waktigan uu dhintayna waa muqirat ibnu shuca waktigaa uu waaliga kaba ahaa taas ayay ahayde waa wakti dambe marka ninkaasa ugu horreeyey buu leeya cid loo baroorto faqaala mugirat bnu shucbata ayaa wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqulu xaal uu ku qowlayo man niixa caleyhi ruuxii loo baroorto fainahu yucadabu de waana hadduu sabab iyo wax ku leeyay bal sa aan axaadiida kuma jamcinay waa la cadaabaya bima niixa calayhi waa bisababi niyaxati calayhi oo de maad haddaan masariyan kaba dhigayna waana bararta loo barartay sababteed baa lagu cadaabaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama وxadثnي علي بن xجr السعدي qال xadثna علي بن msr qال أخبرna محمد بن qays الأسدي عن علي بن ربيcة الأسدي o isla reer عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وxadثna بن أbي cمر qال xadثna مروان yعن الفزاrي qال xadثna سعيد بن عubayd الضائي عن علي بن ربيcة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم isla xadيثki hore soo maray kolley مغيrana ee waqtiyadii cali iyo mucaawiya ay sayeen ee khilaafkaasi jiray daaifku iska degenaayo kumuu dhex jirin markii dambe xasan ibnu cali uu wareejiyey dee isaga ka tanaasulay dabadeed ayaa uu isagu mucaawiya u magacaabay markaa kuufa isagaa waali ka ahaa ilaa uu ka dhimanaya malaa kontonkii jiradoo dee waqti dambe ay ahayd isagoo waaliye ayuu dhintay oo halkaa waali kaba ah kollina waa waqtiyadaas uu isagu waaliga kaba ahaw bay arrintani ahayd de xadiiskiina waxaan aragnaa axaadiistii cumar iyo ibna cumar iyo ay wariyeen mid laba mida weeyaan oo dee keligood may ahayn ciday kuma wariyeen axaadiisaa dadka wariyey iyagun may ahayn oo ujeeddadu in dee dadkii oo dhan la yidhaaho way gefeen ama ilow bay ahayd iyada taas iyagoo aan mid iyo laba iyo saddex toona ahayn iyada dee shay baciida weeye waa axaadiista la sugay oo la dabdiye laakiin sidaa lagu jamcinayo bal dee aayaadkan qur'aanka iyo iyaga iyo bal waxyaalahan kale dee riwaayaadkan ay tilmaantay caaisha waa sidaan soo sheegnay baabu tashdiidi fi niyaxati adkayntii la adkaynayey baroorta ujeeddadu waciidkii usoo arooray codka iyo dembi weyn inay leedahay in la baroorto markaa geeri ay dhacdo waa dee sabir la-aan bay tilmaamaysaa jazac bay tilmaamaysaa inaan la ogolayn ama lagu dee waxa qadarkii baabay tilmaamaysaa bal taas buu baabkeedi iyo tashdiidkii xaggaa kuba yimi oo xagga waciid ahaan xadثna abubakr بن abi shaybة qal xadثna cafan qal xadثna aman بن يزيd xa وxadثnي isحاq بن maنصوr والlفظ lah qal aخbarna xaban بن hilaal qal xadثna aman بن يزيd الcadaarkii marka dhaweyda waa qeybta horeba kuma sugnaa qal xadثna yaحyى ana زayda xadثa yaحyى iبn abi kaثيr ana زayda zayd ayaa xadثa waramay zayd iبn salam iبn abi salam weeyo isaguna weliba isaga iyo labada ka dambeeya iyagoo sidaasana dahaaro waan kusoo marro isugu xigeen ana abaa salaamin xadatahu zayd ibnu salaam abaa salaam baa u warramay dee habeena dhaweydna waan soo aragnay zayd ibnu salaam ibnu abi salaam weeyo awowgii abaa salaam buu xadiiska kaba warinaya awowgii abaa salaamna mamduur baa la odhanaya alxabashi taas kol waa mandiqadan baaba la yidhi nisbadu kolla waa meel ama jirib de ama reer de adigu yaman ximyar kaba mid ahaana nisbada waa la yidhi laakiin mamduur baa la odhanaya alxabashi awowga abaa salaam ee taabiciga ana abaa malikin alashcariya waa saxaabi magaciisan ku shuhroobay xagga meekunyadiisa magaciisa kacab lama yidhi xaaris la yidhi adigu magacyo kalena waa laguma yidhi laakiin kaduu ku shuuroobay kolley axaadiistiisu aad umaba badna oo kutubta lixdaa waxaa ku sugan kolley waxaan filaya inaanay labaatan xadiisna gaadhayn kutubta lixda o dhan marka la isugu daro daacuunka camawaas dadkii ku dhintay ayuu kaba mid ahaa waa saxaabi ayaa xadatha u warramay abaa salaam ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala inuu rasuulka ilaahay yidhi arbacun afar khaslo oo fii ummatii ummadayda ku sugani min amri ljaahiliyati jaahiliyada amarkoodii bay kaga mid yihin macnaa dadkii qabla alislaam jiray jaahiliyad ahaa khasaashoodii xunxumaayay lahaayeen ayaa waxa weeyaan ay kaba mid yihiin oo dee khasaashaa xunxun ay lahaayeen waxyaalaha qaarkood ummadii way ka dee go-dayba oo kuma sugno oo waa laga tegay lalama iman markii islaamnima yimi laakiin waxyaalo aan hadhin oo iyagana wixii laga dhaxlay ahaa dadkiina had iyo goor haddii dadka qaar ay iska ilaaliyaanna dadka qaar lagama helayo ayaa jira baa rasuulka ilaahay xadiiska inoogu sheegayaayo waa umuurtii jaahiliyad oo laa yatrukuhuna macnaa waa si guud weeye ugama tegayaan dad ka tegaya waa la heli laakiin waa si guud haddii aani dad ay ka tagaan kuwo kaleo waxaa kuwa samaynaya ama laga helayo ayaa jira oo kama tegayaan oo si guud loogama tegayo afartii waxa weeye alfakru faan la ysugu faano fi laxsaabi axsaabtii axsaab waa jamcu xasan ruuxana wixii ma'aasirtiisa ama isaga naftiisa ha noqoto ama dee aabbayaashii iyo abtirsiintiisa haba noqotay waa waxyaalaha dee lagu ammaano ee ay ku tirinayaan afcaashoodii fiicfiicneed iyo wixii fiicnaa ay kulansadeen inuu ahaa taasba weeye oo suuradaas eeg ahl aljaahiliya ayaa axsaabtooda ayay isugu fahmi jireen waa ma'aatirta ruuxu leeyahay ama aabbayaashii iyo awowyaashii ay lahaayeen ee dee ama deeqsinimo ha noqoto geesinimo ha noqoto wax kale haba noqoto waxyaalahaas way isugu fahmi jireen dee faanka wax la isugu faanayona ruuxiyo waa isla wen yahay ruuxa kale ugu faanayana wuu xaqiraya waa yaraysanaya waa taxqiir kana uu yaraysanayo haddaba taas oo kaleo la isugu faano waa wax la helayo had iyo goor dee dad saas oo waxaa dadka uguma faana ugu faano wixiisii khisaashiisa ama khisaasha dee uu leeyahay aabbayaashii iyo maaasir iyo sifaad uu yeelayo iyaga bal taasi waa jirtaa wakti kastaba wadacnu durid iyo ceebeen fil ansaabi nasabkii dadka la ceebeeyo oo dee ruux nasabkii oo la dacniyo dee taasna waa taa iskaba badan ee imaka kan laleeya waa laangaabe kani la dheeranimo sheeganayo kani waa reer hebeloo dhici karta in la yidhaha reerkaasba dee lagama guursanayo waxyaala saaso adigu waa xaqiritaanka iyo wax ka sheega iyo ceebeynta nasab dad la ceebeeyo taasna waa ma wixii jaahiliyadii dadkiina kama suulayaan buu leeyahy oo waxad iyo goor kuma sugan walistisqaau binujuub in lagu roo roob dalbo xidigihii oo dee kolley imaka waa ti aynu soo marnay in ilaah baaba odhanayo dee maalin roobdaay baana rasuulka ila yihi asbaxa min cibaadihi mu'minu bi waka kafiru bilkawaakibi wa kafiru bi wa mu'minu bilkawaakib ba sa xadiis saa kuma yimi oo ujeeddadu waxa ay jirtay dee jaahiliyadii ay ahayd marka roobda oo kale roobkaa u da-ay waxay u nisbayn jireen waxay anwaa ka cabiri jireen anwadaasi waa xidigo dee waxa weeyaan iyagu ay tirsan jireenoo qaybana ay xaggan markay kaba dhacaan kuwo kaloo lamid a xaggan kale ay kaba soo bixi jireen taas bay markaa roob marka uu da-ay ama kaa dhacay bay u nisbayn jireen ama ka soo baxayay u nisbayn jireenoo bal taas oo kale oo halkay odhan lahaayeen ilaahay baa roobkii noo shubay ilaahay baa noo da'siiyey ba waxay u tiirinayeen mudirna binawi kada xidigii caynkaas ahaa ama fasligii siaas ahaa iyo wixii siaas ahaa ayaa noo da-ay taasay odhanayeen waa wixii caado jaahili weeye taasna waa wax iyaga kuma sugan uno e waxayna ruuxii muslimkaa sha'nigii ama dee xaqiisi iyo waajibkiisu inuu waa nicmada ilaahay siiyey uu markaa ilaahay u tiiri yidhaha mudirna bifadli illahi ilahay fadligii ayaa waxaana lagu shubay ilah baa noo da'siiyey ee lakin haddii la yidhaho mudirna binawi kada taas la yidhaaho waa istisqa binujuum oo dee kollay malaa iyagana xidigow roob noo keena laftiga istisqu taasuu keenaya may odhanayn oo dee dadkana imaka taasi kama dhacayse waa iyadoo roobkii loo tiiriyo ee waxa weeyaan anwaadaas iyo waxyaalaha ay uga tiirin jireen taasi caadadii jaahiliga ahayd waanay dadkiina way kuma sugan tahay wey waniyaaxatu waa tan maxalu shaahidkuna baroorti mayd markaa geeri dhacdo musiiba ay dhacdo in la baroorto la qayliyo dhulka laysla dhaco maradii la jeexjeexo waxyaalahaas oo kale iyadu taasna waa niyaaxadii waa wax iyaduna caadadii jaahiliga ah oo la helayo wakti kastaba dee waa taa waa umuuro dadka qaar haddaan laga helin kuwo kale lagama helayo ummadii kuma suganoo si guud aan looga tegahayn wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh annaaixatu waa tii caadadeedu waxaan ahayd ee barooranaysay idaa la waa taa dee taasa idaa lam tatub haddaanay toobad keenin qabla mawtiha dhimashadeeda horteed intaanay dhiman waa haweeneyda caadadeedu ay tay inay baroorato markay musiiba timaado dee kuwo kaloo dee way iskaba malaa mustaajaraada ama dee taa iska barooranayoo inay rubkaba ahayn oo taasna way iska jirtaa dee ku darayo un ciddan barooranayso ama isku iyagii iskuma tusaye waa tan iyadu barooranaysa marka ay musiiba timaado haddaanay ka toobadkeenin oo wixii dee toobadkeenkuna wixii inay faraha ka qaadday noqonaysaa waa wixii hore ay ka murugooto wixiina ay faraha ka qaado taasi qabla mawtiha waa intaanay dhiman waayo dee waa intay albaabka toobadu uu furan yahay ruuxu kol haddii uu dhinto ama uu wakti uu nolol ka quusta uu gaadho tawba lagaba aqbalaya ma jirto in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir walaysat tawbatu liladina yacmaluuna sayiati xata ida xadara axadahum lmawtu qaala inii tubtu lana oo kuwa iyagu sayi-aadka samaynaye taa ku sugnaanaye marka geeridu ay u timaado ujeeddadu sakaraadkii baa qabtay oo naftiisii baa mijihii kaa soo baxday oo inahay kusoo ururtay waa wakti aanu camal wuxuu ka tegi karo iyo wuxuu la iman karaaba aanay jirin markaa yihi waan toobad keenay kaa ilaahay toobadda kama aqbalayo wey albaabkii toobadda waa xidhmaya bal markaa inta aanay dhiman weeye weli waa albaabkii toobadda uu furan yahay hadday haddaanay dee toobad keenin tuqaamu waa la joojinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayaa lasoo joojinaya وعaليهa والحاaل عaليهa korkeeda malaa de محشhaرkii قyaaمada markaas naartii horteedba iyo جaهaنمة sirbاl qamiis yahay min qadiraanin qadirana sirbaal waa alqamiis laakiin rag iyo dumarba waa lafdi qamiis mutlaq weeye kaasi qadiraanna kolley waxay ahayd waa nooc geed ay iyagu ma yaqaaneen oo kolley dee kutubtana magaciisa ay soo naqliyaano waa dhirtaa iyagu ay yaqaaneen wax ay ka hoorin jireen oo kolley kulayl buu lahaa neefku markuu cadhoobo ayay ku dhayi jireen kaas baa qadiraan la odhanayay oo waa wax malaa kulayl adag leh oo cadhadii iyo waxyaalahaas meeshiibuu gubayaayo neefku markuu cadhooba ayay marin jireen haddaba qamiis dhan oo dawadaas oo de iyadoo nabarkii waa wax sii gubaya meeshii oo nabarna ayuu sii gubaya aya oo isaguna kulayl leh qamiis qadiraankaasa iyo wa dircun dircu waa qamiiskii laakiin waa toorkoodii ugaarkaa dumarka i tade ukhaastay sirbaal laakiin rag iyo dumarba waa dee qamiiskooda waa la odhanaya iyo wa dircun dirci min jarabin cadho ah ujeedadu waa maxay neefku marka uu cadhoobo ayay qadiraankan oo kulul oo geed ay ka hoorin jireen bay marin jireen meeshiibuu gubaya kulayl kaloo badan oo kii aan cadhada ahayn buu ku kordhinayo walow dee caafimaad looga deeyey waa dawo kaba sii badan oo kasii dhib badanba cudurkii markaa hayey marka dambeba dee bal wixii way ku dhahayeen oo haguma bogsado haddaba markaas eeg qamiis dee jirkeedii oo dhan oo wada cadhaysan inay hadduu wada cadhayo jirkii baa wada cadhoobaya ayaa haddana kan kale ee isaguna kulayl labaad oo kale usii kordhinaya ee qadiraankii ah ayaa loo huwinayaayo waa dirci jarab ah cadho ah iyo qamiis ama sirbaal isaguna waxaa lagu dhayaya oo isaguna kulayl badan oo ziyaado ah loo meeshii gubaya leh ayaa waxa weeyaan waciidkeeda iyo ciqaabtooda iyo waana ciqaab adag weeye ruux haddaan ka toobadkeena adig waa taxdiir adag oo loo digayo khaasatan dumarkii looga digayo dee waa niyaaxada cadaabkaasay leedahay de waxaanay tilmaamaysaa un waa de bal rasuulka ilaahayna de waa kii laysa mina waa de man salaqa akharaqa haka ruuxa dhawaaqa marada dildilaaciya wejiga de isxagxagta kaasi anaga naga mid maaha ba xadiis kuma yimi bal waxa weeye un waa dee sabir la-aan iyo jazac iyo bay tilmaamaysaa inaan qadarkii ilaahay lagu sabrin ba iskaba daa raalinimo lagu raali noqday aan loo adkaysano bal markaa taasi waa cadaabkaa weyn bay keeni وdرع من جرب لaba xadيث weeyaan oo isku sند ah وxadثna بن المثنى وبن أبي عمر qال بن المثنى xadثna عبدالوهاaبي qال سمعت يحyى بن سعيد يقول يحyى بن سعيidkani waa يحyى بن سعيد الأنصاري عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفيna horeba waan usoo aragnay iyo inta kale wuxuu hi يحyى أخبرtني cمرt cمra ii waranta waxay tidhi أنha سمعت عائشhaةa تقuل عائشhay مqشhay oo leh lama jaa markuu yimi u yimi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay markuu u yimi qatl bnu xaarisata wa jacfar bni abi aalibin wa cabdillahi bn rawaxa raggaa asxaabta ah ee quwaadii ahaa dilkoodii la dilay markii warkaasi soo gaadhay warkuna waxyibuu kusoo gaadho intaan cid dagaalkii ka warramaysaa iman ayaa waxyigii rasuulka ilaahay loogu sheegay uu kuma ogaaday waa zayd bnu xaarisata iyo jacfar bn abi aalib iyo cabdillahi bn rawaxa waa saddex dee saxaabadii waaweyneyd kaba mid ah oo dagaalkii mu'ta ayay hogaaminayeen rasuulkii ilaahay baana sii wada magacaabay oo calanka marka hore waxaa qaadayay zayd isaga qaa'idka ahaa rasuulka ayuu yihi hadii la dilo zayd waxaa dee amiirku noqonaya jacfar haddii jacfar la dilona wuxuu noqonaya cabdillahi bn rawaxa saddexdoodii waa la dilo dagaalkii maalintii baade ay ku wada dhinteen markii dambe iyadoo dee min gayri imra ayuu dee waxa weya walow dee ayuu khalid bnu walid oo beryahaas oo islaamo ciidanka la socday ayaa qaaday calankii markii dee saddexdii rasuulka ilaahay magacaabiba la wada dilay haddaba warkii dilkoodu markuu yimi ayuu jalasa fadhiistay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yucrafu fihi lxusn masjidkii buu fadhiistay iyadoo murugo laga dareemayo oo dee waatan horeba usoo ogaanay oo murugadan qalbiga iyo isha ilmadeeda ruuxa looma diidayo bal dee imaka lama odhanayo asal ahaan ha murugoonin oo ruux adadag oo dee qalbigii kuma engegan yahay waa riqa iyo naxariistay tani kaba dhalanaysaa rasuulka ilaahay wuu fadhiistay qabri wuxuu fadhiistay masjidkii dee si waqaar iyo hay-ad lagaba muuqdo muruga ay kaba muuqato isagoo xaaladiisu ay tahay bukhaari baa wuxuu baabba uba dhigtaaba baab waa dee tacziye oo kale loo fadhiisto baabu man jalasa yucrafu fihi lxusnu deetuu xadiidka soo arooray bal nin ruuxii fadhiistay u fadhiistay ba cazaa isagoo laga garanayo xuzni lagaba garanayo walow baab kala raaciyo haddano waa man lam yudhir اxusna ruuxii aan xusniba muujin cidna aan muujin iyadoo musiiba ku sibo wuxuu soo arooriyey xadiidkii abu dalxa iyo de umu salama iyo markii iidankoodu dhintay iyo umu salama sida yeesho oo kale dee wax xusniya iyo aahaarteedna midna kamay muuqan ba oo de bal waxa wey tana waa rasuulka ilaahay taqriirkii kana waa ficilkii weeyaan oo de waa shay jaa-izeen haddaba uu fadhiistay qalad markaasaa waxay tidhi caaisha wa ana aniguna anduru waan eegayey min saa'ir lbaabi masjidkuu fadhiyaa albaabka aqalkuna dee masjidkunbaabu kusoo baxsan yahay dilaaca aqalka ayaan ka eegayay gudahay ku jirta albaabkuna uu cesho yahay rasuulku masjidku fadhiistay markaa jeex yar ama dilaac uu lahaa albaabku ayay ka eegeysay bal waxyaalaha dhacaya iyo umuuraha saa'ir ilbaab waa kan xadiidka tafsiirkiisiiba xadiidku inoola socdaa waa shaq albaab albaabka dilaaciisa kolley culimada qaar ba se maaziri oo kale iyo oo raggii muslim sharxay ahaa dee walow sharxuu ahaa casharkii u aqriyayay wixii lagaba qoray taasoo waa kan uu qaadiciyaad sii taam yeelay waayo way isku dhawaayeen qaadiciyaadna kitaabkiisii lasii taam yeelay waanu madbacaysan yahay almuclim bifawaa'id muslima waana casharadiisii bay ahayde ayaa wuxuu isagu yidhaahba dee luqada malaha tii macruufka ahayd bayd sir in la yidhaaho oo aan alifta saair waxaa dee malaa ka mashhuursan luqada xaggeeda ma ka macruufsan sir in la yidhaha sir lbaab oo ah shaq lbaab albaabka dilaaciisa calaqal albaab jeexiisii ama meel uu ka jeexnaa oo ayay wax ka arki karto iyada iyada lama arkaye ayay ka eegeysay faataahu rajulu nin baa u yimi faqaala wuxu uhi ya rasuul allahi ina nisaءa jacfarin jacfar haweenkiisii wadakara bukaa'ahuna walxaal buu saayidhi dakara uu sheegay bukaa'ahuna habarkii inaani waa xadfan yahay bal nasaa-i riwaayadiisa xadiidka waxaa ku sugnayd ina nisaءa jacfarin yabkiina kollayna wadakara bukaa'ahuna bayna tusaysaa iskaba xaalaysana oo dumarkii jacfar way ooyayaan taas buu ku yidhi ohintuna dee sa muuqato dhawaaq bay ahayd waayo musiiba iyo taas naxdintan kuma timid daraaddeed jacfarna culimadu kollay may soo naqlin haweeney labaad oo lahaaye asmaa binta cumays ayaa ahayd dee zawjadiisii taas laakiin waxay noqonaysaa un dee had iyo goor inay geerida waa lasoo ururi iyada qaraabadeedii baa imanaysa qaraabadiisii baa imanaya waa iyada iyo wixii la joogeen dumar ahaa dhinac kasta ha kaba yimaadeene kuwa weeye dee arrintana la mushaarakaynaya ama la wanaagsanaye laakiin haweene labaad muu lahayn dee asmaa buu lahaa oo markuu dhintay dabadeed cidda baxday abubakar baa guursaday moxamed ibn abibakar inuu dhintay ay u dhashay markii uu abubakar dee wafaaday dabadeedna cali baa markaa guursaday oo isagana cid bay u dhashay been de jacfarna awlaadda waati ulahayd wadakara bukaahuna faamarahu rasuulki ilaahay baa amray an yadhaba inuu tago oo fayanahahuna uu diido oohinta or utagoo udiid buu leeyahy udiido ka nahyi fadahaba ninkii baa tago faataahu waa u yimi haddana fadakara wuxuu sheegay anahuna iyagii lam yudicnahu inaanay maqlin oo kollay dee waa maqluubaat oo laga qaalib noqdo o arrintan dee naxdintan iyo way maqli waayeen faamarahu thaaniyata mar labaad buu amray an yadhaba inuu tago oo fayanahahuna uu nahyiyu ka nahiyey oohintaas fadahaba uma ataahu mar saddexaad faqaala wallahi laqad qalabnana ya rasuul allahi way naga qaalib noqdeen rasuulkii ilaahayow qaalat waxay tidhi waa camra odhanaysa xadiidka fazacamat waxay caaisha sheegatay sheegashada halkana qowl aan la hubin maayo waxay tidhi weeye horayna usoo marray taa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala inuu yihi idhab tag oo faxsu ku sayb fi afwaahina afafkooda min aturaab ciid oo hadday maqli waayeen dee ciid ku saydh weeyo afafka ciid kagama saydh bal si ay u aamusaan oo kale faxsu iyo faxsi buu nawowi wuxuu leeyahay sa-doo la damiyo iyo iyadoo la kasriyo macnaa waxaa jirta ficilkan xasaa yaxsu iyo xasaa yaxsi labadaba se rama yarmi iyo dacaa yadcuu waana afcaal waxooga ayaa jirta luqada carbeed oo labada wejba ku yimaada iyagoo afcaasha naaqaskaa ibnu malik baana manduumo leh uu afcaasha caynkaasa kuba nadmiyey oo ku dhameeyey kol baaban isku dayay inan dee bal soo saaro nashiriyo bal dee waaban isgaarsiiyaan filaya malaa dabdinteeda laakiin haddana waan ka caajisay un inan naqliyo kale waana manduumo aada mufiid oo wixii de afcaashaas ahayd ayuu nadminaya isu geeyey bal marka waxa weeye faxsu fi afwaahina turaab min aturaab qaalat caaishatu caaisha waxay tiri faqultu balaa waysaysan kari weydayo waxaa argama allahu anfaka ninkii bay la hadlaysaa ilaahay sankaaga ha duleeyo wallahi waan ku dhaartay ma tafcalu ma samaynaysid rijlasa bay ku tiirso haddaa rasuulka ilaahi kusoo noqnoqonayo murugeysan ma tafcalu ma falaysid ma amaraka rasuul llahi sala allahu alayh wasalam wixii rasuulka ilaahi ku amray oo dumarkaa inaad u diidaa waa adiga kolba kusoo noqonayo tii lama dhimanaysid wamaa taragta kalamadaada tegin rasuul allahi sala allahu alay wasalam dalcana rasuulka ilahina dhibtii kama dayn ood kolba ad kusoo noqonaysa oad kusoo socotaad leeday way maqli waayeen iyagiina waxba kama qabanay sidoo markaasi hadalka ku tidho hadaa ujeedada waxa weeye anaka qaasir laa taqumu bima urta bihi min alkar wixii lagu amrayno lama imanaysid oo waa naqsiga iyo tafsiirka rasuulka ilaahiyna kama uma sheegaysid inaad adiga xaggaaga arrintu ay tahay bal cid kaleba ha loo dire dee dhibtiina waa adiga aan ka daynay rasuulka ilaah kolba kusoo noqonaya taasaan ku idhi bay tidhi ninkana laynooma soo magacaynaa salaad ina riwaayat waxaa dhici karta bu ulxaafid yidhaaha in dee hadalkan dee caaisho daraaddeed satran lahu adba markaa aan magaciisa loo soo naqline وxdثnah أbو بكر بن أbي شhيبة قال xdثna عبد الله بن نمyر xا وxdثnي أbو الظاهر قال أخبرnا عبد الله بن وهب عن معاaوية بن صالح xا وxdثnي أحمد بن إبراهيم الدورقي قال xdثna عبد الصمد قال xdثna عبدالعزيز yعن بن مسلم والqصmل كلهم عن yaحيى بن سعيد raggan oo dhan dee kolayna xada wixii ka horeeya baydu eeganka kuxiga u weeye ayaa dhamaantoodba yaحيى بن سعيد bay kaba wariyeen بhada الاسناad isناadkiisna waa cmr عاشh عن cمr عن عاشhaةa نحو وفي xadيiث cabdالعaزيز lakin waxaa ku sugnaa وma tarakta rasuul الlahi صلى الlahu عalيه وsلم min alciy halkaa min alcanا ayaa min alciy cabdالعaزيز isaga iبn mslim riwaayadiisu ay ahayd lakin waa isla macno un ciyiga halkan bmacna alcanا weeye bmacna tacb xdثnي abu الربيع الزهراني qال xadثna حmاd qال xadثna أyوب عن محمد عن بn cabdiyةa qاlt أnha qاlt محمedkani waa imaamkii jliilka iبن sirin weeye محamed iبن sirin kolley isaga iyo walaashii xafsayana way nagu soo yar noqnoqon doonaan casharkan iyo kaka dambeeyaba can umi cadiyata qaalat waxay tihi umu cadiya akada calayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu naga qaaday maca albaycati caadigii iyo baycadii u dumarka laba gelaye dee aayaadkii ama aayatulbayca kuba yimid taa maceeda allana nuuxa inaana barooran oo ujeedadu rasuulka ilaahay isagoo wixii ay kulansatay aayadii ya ayuha nabiy ida jaءaka lmuminaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna bilahi shayan aayaadkaasi waxay aayaddaasi ay kulansatay baycada kaga qaadaya dumarka baycatu nisa baaba la yidhaahaaye ayaa wuxuu u raacinayey inuu cahdina kaga qaadayey inaanay barooran hadday musiiba dhacdo waxay tihi markaa mucadiya famaa wafat may oofino midna xaal anaga naga waa dadkii markaa waa dad gaaro ma hadday muslimiintii o dhan kama warramayso waa intii uu baycada markaa kaba qaaday imra'atun haweeney famaa wafat may oofin midna xaal ay naga mid tahay imra'atun haddii midna aynu dambaysiino dee sifay ahaan layda taqadumkan baa xaaladnimada keenaysa famaa wafat imra'atun mina taasa asalku haye haweeney anaga naga midi may oofin waa dumarkii ilaa khamsun shan mooye umu sulaymin وأم العلاي وابنة أبي صبرة امرأة معاad أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاad oo ujeedadu شhan dumaru baaba arintii aan barooran inta yadii kale markay musiiba timi waanu barooranay iyadoo cahdigaa horena aanu qabnay iyo baycada aan rasuulka ilaahay laba galayo shantii waxay ka dhigtay umu sulaym oo anas iبn malik hooyadii um اcalaa oo iyadna ansaar ahayd ibnatu abi sabrata waa oo ay tihi waa haweeneydii mucaadi lakin ama shaki baa galo in ibnu abi sabre iyo wamra'atu mucaad ay iskuba cadfan yihiin oo ibnu abi sabre haweeney kale ay tahay iyo inay ibnu abi sabreba ay haweeneydii mucaad tahay laakiin waxay raajax yeeleen xaafid iyo waayo magaca imra'atu mucaad baa magaceed magac kaley leedahay oo markaas sidaa daraaddeed ba waxay raajax yeeleen in la isku cadfo oo ibnu abi sabrena ay haweeney kale tahay haweeneydii mucaadna ay kuba jirtay oo intoodaasuun baaba oofisay bal adigu dee ma mid shanaad baa maqano intani waa afar iyadii imika malaa way iskaba reebaysaa riwaayaadka qaarkoodna waxaa kuba yimi inaanay iyadu isku tirin jirinoo walow ay malaa intii hore o dhan aanay dhicin maalintii xara waa beri aada u dambeysay sida xilkihi jirada malaa way cumriday way malaa dee ruux gaboobeyba ahayd maalintii ninkii dee ciidankii yaziid soo diray madiina oo ay banaysteen ee saddex eesho o dhan safta ay kula dhex jireen ee dad aad iyo aada u badan ansaar boqolaal iyo boqolaal la dilay ansaar ahayd magaaladana kollay dee gacanta lama mariyey markaas ayaa malaa dumar kaba qaalib noqdeen oo deetay dhici karta inay baroortay waa sida riwaayaadka qaarkood kuma yimi lakiin mar dambay helin xadathana isxaaq ibnu ibrahima qaala akhbarana asmaadu qaala xadathana hishaamu can xafsata xafsana waa moxamed walaashii weeye in kolley waana inoo dandambeeyaa maan leeyahay waayo cashar akhirkii baan kuma sugnayn can umi cadiyata qaalat أخذ علينا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في البيعة رasuulka ilaahay baa بeيcada wuxuu naga qaaday allana nuxna alla tanuxna inaydaan barooranoo ha baroorinina buu yihi famaa wafad may oofin minaa xaala ay naga mid tahay غayru خaمسin شhan un mooye minuna umusre mn umusrem ee kamida شhan dumar un baaba waktiga maaha dadkii o dhan uma jeedaan waa intii markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh la mubaayacootay shan baa iyagu baacadii kama soo baxay baroor la-aanta intii kale waxyaalo un baa kuma dhacay oo ama way baroorteenun وxadثna abubكر بن abي shaybta وزhayr بن xrb واسحاq بن ibrahima جamيعا عan abi mعaawiyata qala زhayr xadثna mحamed بن khaazimin aniga xaazim baa i dhacde lakin de khada i madbacdeedu qala xadثna caaصm عan xfصة عan أmi cadiyةa qalat anha qalat lama نزلت hadiه الآيaة yubaayicnaka عalى an laa yuشhrikna bالlahi شhaya walaa marka walaa yacsinaka fi macruuf waa akhirkii waa intay uga jeedeen akhirki ilaa aakhir aaya walaa yacsinaka fi macruufin ayaa qaalat waxay tidhi umu cadiya odhanaysa nusayba kaana minhu waxaa kamid ahayd macruufkan aan rasuulka ilaahay lagu caasi ahayn anniyaaxatu waa tarku niyaaxa inay macruufna inaanay kugu caasiin marka waxaa kamid ahayd niyaaxadoo laga taga macruufka aan rasuulka ilaahay haytay inaan laguba caasinu baycadan nagaba qaaday qaalat waxay tihi faqultu waxay hi ya rasuul اllahi markuu beecadii naga qaadi yihi ha barooranina ilaa aala fulan reer hebel mooyaane reerkaas fainahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen ascadunii kuwa ii kaalmeeyey o igu caawiyey baroor fi ljaahiliyati waqtigii jaahiligii falaa budda li waxaa mahuraan i ah min an uscidahum iyagiina mala dee markaa hadday musiiba jirtay inaan iyagiina caawiyo oo balla baroorto maalin faqaala rasuul اllahi salى اlahu alay wasalam waa raxmadiisi iyo raafadii ilaa aala fulan horta iscaadku haweenayn waxaan filaya waan soo maraynay oo haweeney baa timi waa timi de ma filaye arrintii umus ma umu salama inay haweeney saciid kama timi iyadoo turiidu an tuscidan iyo laftiga ascadahu yusciduhu iscaadan waxay gaar ahaan loo isticmaalaa uun caawinta la iscaawiyo baroortaa la isku caawiyo taas musaacadadii waa musa nooc musaacado laakin waa musaacado khaaso de waa markaa dumarku ay isu yimaadaane tan tan kale ay ujiibinaysay baroortii ay la barooranaysay iyadoo dee ama tii musiibada ku dhacdayba aan ahayne tan kale dee ay sanoo kale ula barooranayso taas bay iscaad uma isticmaalaan waana tan marka waxa ay leedahay dee qolaa abaal igu lahayd iyaday geeri iheshay waktigii jaahiligii bay ii yimaadeen ay ila baroorteen abaalkii weli baad celinoo de abaalkaysay u celinaysaa waa maalin musiiba ku dhacday bay sugaysay oo iyagiina la baroorata kuwa rasuulka ilaahi o ayay tihi iga reebo rasuulka ilaahino adigu waa uga soo reebo waa taksiis u iyada ku khaas yeelay dee iyada xataa cid kale kuwa ahayna umay banaanayn inay baroorateen bal markaa wuxuu noqonayaa un rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh ayaa waxa weeye iyadiibu dee imaka cumuumkii tan ahayd buu khaas yeelo iyada tan kuma khaas yeelay saynu meelaba dee halkii adaaxidii oo kale ama dee meelaba kuma nimi in dadka qaarkood sida saxaabi uu neef yaroon odxiyada da-deedii gaadhin oo kale wax kale aanu hayn uu isagii ufasaxay oo kale inuu isaga kaba gudayo lakin axad kale aanu kaba gudayn oo kale iyo taas dee xadiiskii kuma yimi waa nooca wey inta baab ka yar waa iyadu la socdaa inaan iska raacay baabu nahyi nisaa-i can itibaaci ljanaaisi wuxuu baabaysan yahay nahyintii dumarka la nahiyeeyey inay janaa-is raacaan oo ujeedadu bal baroortii waa loo diido dumar baa baroorta ee haddii rag ay iyagu taasi kaba dhacaysana waa la mid un laakiin iyagay u badnayd arrin kalena way jirtaa hadday geeri dhacdo dee inay maydkii raacaan oy qabriga u raacaan dee imakana inaga ma raacaanba inay qabriga u raacaan taas bal diidmadii loo diiday waayo waa daciifba inay jazac ka muuqdaa dhici karta baroortani kama muuqato kuwii dee qaadaye aasaye maydka gelinaye ciidda ku rogayeyna maba aha saa daraaddeed inay raacaan maydkii oy qabriga usii raacaan nahintii loo diiday dee arrinkana inaga daahiradaasi ma jirto taas buu baabkeeda yahay xadaثna yaحya بن ayuba qala xadaثna بn culayata qala akhbarana ayub ayub waa saktiyani oo kale waxaan filaya inaanu idinka qaldamahayn an mحamed ibn sirin mحamed ibn sirin kale waa imaam aynu garanayno dee in badanna waan soo arkaynay waanu inala socon doonaa dadkii taabiciintiina waktigoodii raggii ugu mudnaa cilmi iyo camalba buu ahaa waana siriin kolley waa kolley waa inoo dambaysaa xafsana waa walaalkeed xafsa gaar ah casharka dambe inooguma iman doontaaye bal isagaan yar doonayay maaha dee tarjamadiisa ma dhiganayo waa ruux dee kolley haniyun can tacriif e bal a umuuro dadkaasi say ahaayeen ibna tusayso maxamed ibnu sirin baa waxaa kutubta taraajimta ku sugan wakti ayaa imaamkaas la xidhay kale sababta la xidhay oo sheegi doona markii la xidhay baa dee waa imaamkii sayidkii basara made raggiiba ayuu kaga mid yahay arrin keentay baa loo xidhay oo markaasaa ninkii sanjaalka ahaa ee jeelka hayay ayaa ku yidhi maxay habeenkii marka uu galo gurigaaga iska tag marka tagto dabadeed subaxdii kaalay ninkii madaxdaa ma ogaanayo kale iyo ciddii loo xidhay ma arrinta loo xidhay ee wuxuu dida waada ninkaa caalimkaae gurigaaga habeenkii tagoo soo noqo waana sajaad maxay jawaabtiisu noqotay kaley muxuu yidhi allah uciinuka calaa calaa khiyaanati sudan sudankii dee adiga hawl baa lagu dhiibay meesha inaad ilaaliso hay baa lagu yidhi markaa waxaad khiyaamaysaa sudankii o adigu kugu caawin maayo kugu kaalmayn maayo sudanka khiyaamadiisa halkaygaan joogaya alla cuduka calaa khiyaanata sudan waa waracood iyo arrintooda halkay gaadhsiisayn oo kale asalka abiyi waa samyi caynu tamri samyigiibu kama mid ah xadhiggana bal waxaa keenay egiyadna waa arrin la yaable kollay wakti ugu horreysay qisadaaseen ma lahayd nameriga kitaabka oo icaaran sheekh cabdishir raxmatullahi aleyh uga soo qaatay oo laga yaaba in ko steetanka ahayd aad bay ii taabatay ii taasiirisay bal hurdaaba iga ka xisaabinaya waxay ahayd arrintan dee xadhiggiisa keentay wuxuu iibinay malaha zayd baa u yimi saliid baa u timi kollay waana dayn waatu ku daymoobayba daynkaa loo xidhaya saliiddii badnayna uma timi oo aad u badan oo xoolo aad u badani kuma jiraan oo intaasoo dee malaa weel kuma jirtay ayaa mid la furay oo waxaa lagu arkay jiir baktiyey baa lagu arkay de inagii haddii imanka fatwo ay noqotiyo taas kan baa dee nijaasa kan daadi weeye laakiin wixii kaloo dhan raadkuma la wuxuna waa ilaa afartan kun oo diram waa xoolo aad u badnaa buu ahaa markaasaa muxuu qadaray isagu in jiirkamba uu ku sugnaa markii simsimta ama la shiidayey macsaradii ba halkii lagu shiidayey ee dee laysuu keenay simsimta ee waxaana lagaga soo dhuray weelkana lagaga soo shubay inuu halkaa kuma jiray kan uu raacay lakin asalkii uu kusugnaa wixii oo dhan buu daadiyey wixii oo dhan xukm alfatwa waxay ahaan laydun kan dee ka kale inay kuma jiraanba inuu kan ku dhicin baa la qadari laha laakiin muxuu qadaray un isagu yihi waaba intaasoo ah macsarada markii la shiidaye dee ama la ridqayo waxaan simsimta halkii lagu waxaana de inay halkaa jiirkani kuma sugnaa wixiiba ay wada nijaas yihiin wixii oo dhan ba wada gambiyey tii baa deetay dayn badani kuma fuulayo waa ta markaa keentayba in looma xidho daynkio taasay uma xidhnaydbe bal markaa waxaan leeyahay waracoodii iyo xalaalmiradkoodii kollay heerku gaadhsiistahay oo dee waatu ahaa dee kollayna waa arrin lagu yaqaanay warac iyo xalaalmirad boqol iyo tobankii hijirada u dhinteen haddaba maxamed ibnu sirin ayaa qaala muxuu yihi qaalat mucadiyata kunaa waxaan ay nunha kuwa loo diido can itibaaci اljanaaisi kollay nawi baa labada qisada soo naqliya kitaabkiisa taadiib asma luqaad tarjamada uu ku leeyahay can itibaaci اljanaaisi janaaista raacitaankeeda oo inaan janaaista raacno waana loo diidi jiray dumarka haddaan nahay walam yuczam calayna laakina laguma adkaynoo sida waxyaalaha kale xaaraamta nahyigoodana loogu adkeeyey heerkaa lama gaadhsiin oo markaa karaahadu tanziih bay noqon oo dee uma toosna mana fiicna inay raacaan laakiin hadday dhacdo weeyo xaddii xaaraamnimo ma gaadhsiisto oo nahyi adag oo go-an oo ah nahyi taxriim na lagagama xarimin walam yuczam calayna waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu samata waxadaثna isxaaq bn ibrahima qaala akhbarana ciisa bn yunusa kilahuma can hishaami can xafsata can umi cadiyata qalat nuhiina waana laga nahiyey can itibaaci اljanaaisi walam yuczam calayna wallah subxana wataعala alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila